haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada caweyska washington waxaa inala diyaara cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington qodobada aynu ku wada caweyn doonno toddobaadkan ee barnaamijka cawayska washington aynu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah walle aniga aashaka wa'aad baanu leynay wallahi gaabeerayo wadnahaygi weyaa
waa gabadh u dhalatay dalka etoobiya oo si weyn u xiisaysa heesaha soomaalida waxaana inala wadaagi doontaa qaar ka mida fanaaniinta iyo weliba heesaha ay sida gaarkaa uga hesho sidoo kale waxaad maqli doontaan gabay ka mid a kaftan suugaaneed ee dhex maray hal abuur kala duwan kaasoo ku aadanaa khayraadka gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo abwaan yaasiin madaala uu ku tilmaamay geela badda caawana waxaan idii hayaa geel dhaqatadii oo arrintaasi si weyn uga gilgilatay islamarkaana jawaab kulul ka soo bixisay gurki iyo karaamada rabaabaarka loo sudhaye ragna beriba kii raysinlaa ugu buruug roone booskiyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun imiyo biradansiinsidibta buubaalagu dabcan dhegaystayaal qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin waxaanad maqli doontaan qaybtii ugu dambaysay ee waraysiga fanaanada farxiye axmed cadaawo farxiye fiska jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad wadaaga wax badan oo afka iyo diintu ay ugu muhiimsan yihiin hase yeeshee sannadihii u dambeeyey gaar ahaan intii ay soomaalidu dibadda u hayaameen wax dhacay isdhexgal bulshayada oo macaamil u dhex maray dadka ku dhaqan dalalkaasi ay u hayaameen waxaana xilliyada qaar dhacda islamarkaana la arkaa dad soomaali aan ahayn oo af soomaali ku hadlaya amaba ku heesaya iyadoo sidoo kalena taasi beddelkeeda soomaalidu ay ku heesaan amaba ay bartaan afafka dalalkaasi ay joogaan misrata mingistu waa fanaanad u dhalatay dalka etoobiya waxaanay sheegtay inay aad uga hesho soomaalida iyo miisigooda islamarkaana ay muddo dheer ku soo noolayd xaafadda booli mikail oo ah xaafadda ku taalla magaalada adisababa islamarkaana ay degan yihiin soomaali badan misraat waxay u warantay wariyahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax
manigaa masarat mangistu
waxaa maqlay adiga heesa soomaaliya waa ku heystaa
walle aniga aashaka wa'aad baanu leynay wallahi gaabeerayo wadnahaygi weyaa wixii iid ka sheegtana iskumaba wan agsan warna manaadi mari karo dandan
I like Somali music yeah?
uh, I like Mogol I like Sahara Dawo uh, Omar Dule also Durdur no Dof uh, Mogol Dof Dof diririn, Dof Dof دفنا لكلانتي عاد أنت ديد عشقا دوك سيونكو سونكو بارم بارم بارم بارم marka I like just I like Somali people. I like Somali music also. I live a long time in Addis Ababa, Bole Mikhail, like a family, you know. I have a, just I have friend, good friend.
What about your songs?
My song in Ethiopian, uh, Amharic song. እንደ ካንተ ሌላ ኧረ እንዴት እንዴት አይደረግም የወደደ ልቤ ኧረ እንዴት እንዴት ቃሉን አይሽርም
ፍቅርህን በልቤ ይዤ ብኖራለው ብትረሳኝ ማንተ እጠብቅሃለሁ ጭራሽ ካንተ ሌላ አልፈልግም ልቤ ከቦታ ቢቀመጥ ይቆይህ መውደዴ ልቤ ልቤ ያንተ ነው ልቤ ደስታ What's that mean? Lepe?
My heart, I'm not forget you, my God.
You, you love Mogol.
I love Mughal. I love Sahara though. Uh, I, I don't know that uh, the Magaa. Takarkariyo, tan tan, takarkariyo, ata na na na. I don't know. ata dambal bahador lili, ata la la li la la, lili, la la la la la. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. La, li, la, la, la, li, la, la, la, la, li, la, li, la, la, la, la, li, la, la, la, la, li, la, la, la, la. La, la, li, na, na, na, ni, na, in, na, na, ni, tararan, taran. I like her. I like I like Somalian people. I love Somalian people.
waa tahay dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno misraad mingistu iyo weliba heesahaasi soomaalida ee ay sidaa cajiibka ugu luuqaynaysay amaba ay u qaadaysay barnaamijyeenni cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen gabay uu tiriyey abwaan yaasiin madaale kaasi oo ka mid ahaa kaftan suugaaneeda ku saabsanaa khayraadka kala duwan gaar ahaan geela iyo weliba kalluunka oo uu isagu kula baxay amaba uu ku tilmaamay geela badda haddaba caawana waxaynu dhegaysan doonnaa islamarkaana aan idii hayaa jawaab uu kalluunkaasi uu geela badda ku tilmaamay yaasin madaale uu ka soo bixiyey abwaan cali haybe oo ka mid a abwaanada ku dhaqan magaalada burco islamarkaana isagu waa abwaan cali haybe ka mida dadka geela aadka u weyneeya islamarkaana geeldhaqatada ah iyo horta de iska taxayarura kaftana waanu isu wadaagsanay aniga iyo yaasiin madaale iyo niman kalena asxaabna hal abuuraaha fara badani bay ahaayeen kow dhe waan gartay sababta keensayna uun six iyadoo iska jacayl ahayd oo xilli xilliyada kamid aan bara barta facebook aan ku leeyahay soo dhigay oo uu commenti ka bixiyey ninka la yidhaaho yaasiin madaale oo uu leeyahay afkaaga caana kalluun lagu qabay haye ayaa aniga caleehayba ahaniga daadigoyda caana kalluun anigu hilib kalluun waan arkay caana kalluun meel lagu dhamayo maan arag maogtahay weligaa manaad maqal manaa arag caano kalluula afka lagu qaban mana maqal mana aragoo dabadeedna waxaa dhacday afar yaroo iminka ma xasuustee uun ahayd waa nin kalluun yaqaano aan geel arag haye oo kalluunkaba ge- Ay.
geelaba kalluun u yaqaanaa u yaqaana ayuun baan adna halkii soo ugu celiyey jawaab jawaab celin uga dhigayo dad sixdaa dheer dheere kalluunka haye anigu ma garan goor kalluun iyo geel simeena labadiba waa laba meesaan leenaho mid weliba booskiisa qiimo ku leeyahay haye ayuu saaxiibkan inala wadaag wadaagay waan gartay waaye markaad tixday een, gabaygu suu ku bilaabmaya intaynaan gelin san qiyaasii adigu waad soo aragtay waxaad tilmaantay inaad caanaha soo dhantay markaa kolley geel waad raacday waad aragtay waad soo dhaqday soomirrawda mayhi haa intaba oo si wanaagsan baad u garanaysaa marka miyaan soo laygu waa laygu ababiyey baan odhanayaa waa laygu ababiyey marraa waaxid maxay odhanaysaa adigana ama u odhanayaa gabaygaaga ku saabsan geelu gabaygan waxaan ugu magac daray ama aan ugu wanqaray bidhaan geel haye oo kale gabay yaroo tix yaroo dee iska kaftanahoo aada uma buura waan gartay waxa ay odhanaysaa haddii aynu bilowno Mhm.
ba'da gabay burjiga maansada iyo bixinta geeraarka kubalweynta heelooyinka iyo boqorka suugaanta iyo biliga weedhaha udoongaasa bixintooda in dhaweyd bishmaha uma furfurin baarcadiya saare baydgaab kolkii uu tirshaan baalmar oo dhigaye caawana bidhaan dheer darbaa buun ka soo tumaye boog iyo ladh aan qarinayay buhabuheeyeene bilaash uguma soo heesayee meel bugtudhay baaq iyo tilmaan weeye iyo bawkaxow talo ee farxaan bawkaxaboon farxaan bawkaxaboon marka halkaa ku halqabsanayay waad ku halqabsanaysaa haye baab iyo tilmaan weeye iyo bawkaxow talo ee birmed weeye gaashaaman iyo baab indheer garade da'yar baydhay oo u toosin iyo bare tacliimeed ee bulshada iyo dhallaanku u yahay boorin idilkood ee dhaqan laga boqooliyo hiddaha wowsad baariyahe balag bal guddoonso mandhow tixdoo bogow jeedkeeda bandhig oo wargeyskiyo ha qoro baahiyuhu eega beledkaba ha gaadhee murtida geliya murtida geliya bugaata buuli beledkaba ha gaadhee murtida geliya bugaata haye marka waxaad leedahay Afarta.
ummaddiiba ha gaadhee baasha ha la diiwaan geliya baad leedahay waa araartii waxa ayo bal ninkaa kalluunka iyo geeliisu kan barbar dhigay bal makhraati baad u Waxay nala- si kale Ha, kuma ma- gartee ma- ma- makhraataad.
makhraataad u samaynaysa waxdaa bardad allow ilaa arkaad leedahay ninkaa
aad iyo aad aad iyo aad haye geliya bugaagta haye afartaa bineeyo unkee halal kalaan baanay afartaa bineeyo unkae halal kalaan baanay adduunyadan bariiqdee sanii xumuhu baylbaylay dunidani berowde luntee diimo lagu joogo adduunyadan rag buur iyo bannaan beratansiinayo een ruuxa baydhbaydhka wada buus la odhanaynin inaad goor kastaba shay bedelan bogato waa daw eh yaa sintixdii aad bishee dingadaha saartay ee aada horweyn baarqabliyo beledka qaar diiday ee tidhi badda lagu hodmeeyo baadiyuhu mooji isna beri duntiis iyo galbeed baa baabaha nagu sheegtay ee aada hargeysiya burcaba bolol ku sooriyeysay buuli ee aada hargeysiya burcaba haye bolol ku sooriyeysay ee aanad baydh noola hadhin booto iyo xeelba isna weliba buunbuuni uu duulku badi taaray guddoon bilan alla ilahe hantoo booqday arartii bidhaan geella waan kuu sidaa bogo wuxuu sheegay buuli Hmm.
geeli baad Ah, bilaabaysaa waa.
markaa ood Ah.
bidhaantiis iyo tilmaantiis haye afartaa dineeyo unkii halal kalaan baana asal bilan hidii beri samaad dhaxalka aan baanto een boqol socoo soo jiriyo bixin ka soo gaadhay habeen xoola dhaqatay ahayd badax la-aaneede bir la qaato iyo waa u ceeb baalashada xeede baddu shalay ma daalow kalluun berashadii maanta buri baddu shalay ma daalow kalluun berashadii maanta haye qayaanadu siday noo xuseen ba usii maqalkayga yimbarbaay talo baalmer yaan buugta ku hayaaye haddaad barato maandeeq hubaal kama boqoosheene wartuu nolosha soomaaliyeed kaga banaanaado say kale ma soo buuxiyo beledka yaallaaye walu fiirso oo dhuus intuu karin bannaan awday intuu wax soo qabtay Marka bal kaalmi- hadda duwaag baad leedahay haa kaalmi kaalmihii uu gelayay iyobaa la gelayaa degeedu halkii uu inoo jee- joogay marka waa inaad isagii wuxuu soo bandhigay wuxuu ihi kalluunkii baddi wuu ku noolaan karaa abaar ma qabanayso waxa Ah.
weeyaan lama waayayo noloshiisiibuu ka sheekeeyey adna waxaad leedahay geeli waa kan kaalintu buuxiyey iyadana ila maqal baad leedahay haa haye sabta weye garbedelan birtoo laysla galay boqolle geelaansan bayaan qayladhaan iyo tallaay beelo kala maagay xaajada bidow dhaharatee la isu bixi waayey kolka nabadu baydaysatee waranku beeqaaqo isaga xal beero intiyo boogta kaasiye gashi bixinna wow kow adduun lagu bogsoodaaye booskiyo kogtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyaad beretansiin sidigta buubaala buuli kalluun iyo miyaad miyaad barataysa beretansiin sidigta buubaala haye bilaash iyo haddii uu leeyahay shay barkumataal ah sayidkuwa boqolaha dartii beri ma aadeene oo boqolle kuma gowraceen baalo foofee kol horuu baddaa dhigan lahaa baas u gooniyahe birgeed weeye lagu faano iyo boqorka xoolaae gurji iyo karaamada rabaa baarka loo sudhaye ragna beriba kii raysinlaa ugu buruug roone booskiyo kogtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyaad beratansiin sidigta buubaalabu L- l- labadaasaad baratansiisay baad tidhi haye Mm. bilcaan dhaban le baarida haween bilicsan tii gaari boqorashada gayaankiiyo hablaha baarka sare seedhay boqolnimaan ka dhiibin xaqiiq bilan ka dheeraaye oo waa barlaawo oo hubaal beedsan kari waaye booskiyo kogtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyaad beratansiin sidigta buubaala buuli wax dad gala beriga waxaa maree boqorku uu uumay oo ku socod in baabaco dhigtiyo baallay idilkeedba bini aadan mooyeen laflaha badi ka roonaaye waa beli mac- waa bili macbuud noo gartiyo baawar gooniyahe gurji weeye aan leec ahayn baxarka jiilaale waa baydan gaar oo xaqiiq lagu badhaadhaaye khaliil baaxad soore ah dadkoo badiba doog raacay beeshiida bishiisaad hayaan bilo ku guurtaaye marna baahi marna baahi tiro weeye iyo saanad buure ahe murah buuxa go- gor marna baahi tiro weeye iyo saanad buure ahe murah murah buuxa ee gaajinkaa gooni ula baydho baarwiil liskeedaad hubaal bilo ku raysaaye haye qof bukiyo xanuunlow haddaad bigil u soo loogto qof bukiyo xanuunlow haddaad beli uu soo inu loogto soo loogto baxnaanada la jaban buu isbuuc kaga bogsoodaaye bu'da bu'da nolosha weeyaan kolkaan baadhay idilkeede babacshay u dhigayo lawaa beledka yaallaaye boos iyo kobtuu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo miyad beratansiisi digta buubaala buul haye ma ma qofka xanuunsanaya marka loo soo loogo laga keenu ku bogsanayaa baad tidhi.
inaadeen isagaa dawo ah isaga caadihiisa iyo hilibkiisuba iyagaa dawo ah bes baynu garanayno marka labadaasaad baratansiinaysaa baad tidhi eeshqiyaas afartaa afartaa haddii aan boqro ku baraxay eega hidhaan geeltixdaan ugu wangalay waan ka baxayaae kalley dayda kuma koobi karo boga tilmaanteede waxaan buugay baal waxaan ka maray iyo bar aan dhaafay kiisiyii rag baa iga badsoon baaqila u dayn bul raggii kale ma garanaysaa geelyahanka ahaa kiisa galay dhaboon kiisa galay dhiyo haye raggii kale geelayda ahaa buu leeyahay de wixii aan intaa wixii aan dhaafay iyagaan u daynayaa baad ti iyagaan uga baxaya de anugu inaha haddaan ka idhi haye raggii kala yaqaanay raggii kala yaqaanay geelaan u daynayaa baad tidhi oo iyaguna inta kale ku dari doona bilaahi caleyk de ha ha inaadan ha marka een, cali oo haddaynu eegno een, yaasiin isaga wuxuu ku doodayaa oo gabaygiisiina kusoo bandhigaya wuxuu leeyahy xadaaraddu xeebahay ka bilaabantaa geelan badda ku jira kalluunka isagu ula baxay geela badda wuxuu leeyahay nafaqadiisa iyo wanaagiisa caalamkao dhan baa isla garanaya abaar ma qabato Waaw.
gaajo ma hesho xilligaad u baahatay shabagaaguma tuuranaysaa marka waxaad leedahay waa dood jaban oo kanaada lagu soo badhaadho oo noloshii kusoo badhaadhay de inaadan inagu soomaali baynu nahay oo markaynu soomaali nahay aynu soomaali eegayno bardu shalay ma daalo kalluun barashadii maanta baynu leenahay niyo
ma maantaynu kalluun baranayna amaad leedahay kal- geelaynu dhaqanaynii baanu adduunyadaba naqaanee kaasaynu kusoo nabad iyo caanaba maalayo innaga inuu ahaa lafdhabar waa hagaag dhegaystayaal abwaan cali haybe waxa uu yidhi bu'da nolosha weeyaan kolkaan baadhay idilkeede babacshay u dhigaya lawaa oo beledka yaale booskiyo kobta uu galo adoo baasha garanaya kalluun iyo hadda waa kalluun iyo miyaad barateen siisidhiigka buubaale waxaan filayaa in fariintaasi ay gaadha abwaan yaasiin madaale iyo weliba gabaygiisii uu kalluunka ku ammaanayey mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kastaad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigii ay wariyahayaga magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay magaaladaasi hargeysa kula yeelatay fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska aada iyo aad baad u mahadsan tahay Een, farxiyo fiska waxaa la isweydiinayaa marka aanay een, heesaynin ee guriga jooga ay tahay maxay waktigeeda ay gelisaa ma jiimbee aadaa ma caruurtay een, cunto u karisaa maxaad waktigaaga aada qabataa inta kale wallaahi abaayo waa shaqeeyaa horta timeka aan helana caruurteeda aan waqti siiyaa markii laga soo tago jiimkan waa loo baahan yaho haddii kale waxaa waaye xeera ku fuulaysa xeer aada kuu fuulaysa ma fahamtay marka caafimaadkaaba ku jiraaba
waa hagaag een, farxiyo waxaa jirta hees aniga laftarkaygu aan aada u jecelahay oo bulshada qeybaheeda kala duwanna ay aada u jecel yihiin Een, ma sideed jir baa tahay huuna maxaan kuu sasabayaa
heestaa waxaa sameeyey qaalid garabsare abwaankayga qaaliga ah london oo hadda jira ilaa caafimaad ha siiyo Een, laxankana waxaa iskale xanfar Een, ah, daawud xanfaraa iskale muusigana waxaa iskale sidi calwiikay heestaasaynu kusoo dhaweynaa thank you
Yeah.
marka gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa een farxiya heesta aad ugu dambeysa ayaynu dhageystayaasha kaga tegayno waa heesta ladhaha jacaylkaasi xiraho heestaasi bal wax yar luuqdaada nagu maqashay jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure
yaa salaam ilaahay codkaa ku badan ku goglo kusim ah kusimay aliseer mawaydaha
Thank you. thank you aada baad umahadsan tahay Ee, gebagabada bulshada taageerayaashaada ah maxay tahay fariinta aada halkan uga marinayso waxaan leeyahay walaalahay soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerayaashayda aadaan idin jeclahay hargeysaan ku suganahay waa caafimaad qabaa alxamdu lilaah waxaan idin leeyahay aada iyo aadaan idin salaame waan mahadsantihiin aada iyo aad baad umahadsantaha anaguna haddaanunay bahda v o a waqtigaaga qaaliga ah ee aada nooga faa'iidaysay ee aadna siisay aada iyo aad baanu kaaga mahad celinaa walaal walaalka mulaashay macaan
jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure adiguna si salaadii dhigto waan sigtee kumaan jabine sudahraadadiye adiguna si salaadii dhigto waan sigtee kumaan jabine sudahraadadiye
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo ammaana allah nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye idaha idaha ana samirka idaaye nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samirka idaaye idaha idaha ana samirka idaaye
Samir kai